once again.
halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a waad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska afrika iyo shanta iyo barka aroornimo ee xilliga washington d c oo maalin khamiisa lixda bisha janaayo sanadka laba kun laba iyo labaatan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaysaa anigoo ah caashe ibraahim aadan qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid ah magaalada qardho oo ay ku soo badanayaan dhallinyarada ah miisaanka jirkooda dhima si ay u ilaaliyaan caafimaad qabkooda dadku inay helaan kooj tusiya wakawtiska iyo sida loo shaqeeyo iyo sida qofku jirka u dhistana waa muhiim
magaalada boorama oo lagu soo gebagabeeyey tartan isboorti oo ay ka qayb galeen ilaa iyo lix iyo toban koox waxaa sidoo kale barnaamijka qayb ka ah heesihii iyo ciyaarihii balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka aan idiin akhriyo ciidamada maraykanka iyo kuwa isbahaysiga ah ayaa dib u bilaabaya weeraro kaas oo ka dambeeyey weeraro isdaba joog ah oo gantaallo iyo kuwa diyaaradahan duuliyaha ahayn loo adeegsaday oo ay saldhigyo ku yaala siiriya iyo ciraaq ka geysteen maleeshiyaad xiriir la leh dowladda iiraan isbahaysiga uu hogaamiyo maraykanka ayaa arbacadii ku eedeeyey maleeshiyada ay taageerto iiraan inay beegsadeen meesha la yidhaahdo green village oo ah saldhigga ciidamada dimuqraadiga syriya ee loo soo gaabiyo s d f ee waqooyiga bari ee syriya halkaasoo ay ku sugan yihiin ciidamada isbahaysiga ah war ka soo baxay isbahaysiga ah ayaa lagu sheegay in ciidamadooda ay si deg deg ah uga jawaabeen goobta laga soo tuuray madaafiicda oo u dhow magaalada la yidhaahdo mayaadin saraakiisha maraykanka ayaa diiday inay ka hadlaan suurtagalnimada howlgallada socda balse waxa ay sheegeen in maraykanka iyo isbahaysiga ay diyaar u yihiin inay ka jawaabaan weerarada sii kordhaya ee kooxaha xiriirka la leh iiraan khubarada ayaa u arka in ay sii yaraanayso rajada laga qabo wadahadallada nukliyerka ee u dhexeeya washington iyo xukuumadda pyongyang iyo kuuriyada iyadoo kuuriyada waqooyin ah ay halgan ugu jirto in ay sii wado barnaamijyadeeda nukliyerka iyo gantaalada inta ay markaasi dhaqaalaheeda dib usoo korayso hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong ung ayaa ka hadlay shir shan maalmood qaatay oo u lahaa xisbiga shaqaalaha isagoo aan soo hadal qaadin la shaqaynta maraykanka iyo kuuriyada koonfureed kim waxa uu sheegay in kuuriyada waqooyi ay sii wadi doonto dhisitaanka awooddeeda militari si ay uga jawaabto sida hadalka loo dhigay xasilooni la-aantaa sii kordhaysa ee xaaladda militariga ee gacanka kuuriyada iyo xaaladaha caalamiga ahba mar kale duhur wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan magaalada qardho aan ku bilowna ee maamulka puntland waxaa laga hirgeliyey xarun jimicsi oo ay jirkooda ku dhisaan dhallinyarada magaalada ee doonaya inay miisaanka iska dhimaan arrintan ayaa waxa ay dad badani u arkaan mid u baahan in la soo dhoweeyo iyadoo dhakhaatiirta qaarna ay dadka miisaankooda uu weyn yahay ay kula taliyaan inay culayskooda yareeyaan wariyaha v o ed ee magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan soo diray xaruntan cusub ee jiimka loogu talagalay in lagu dhimo culayska jirka dhallinyarada ayaa barbar socota goob ay ka heli karaan dhallinyarada cunnada isku dheelitiran ee jirdhiska ku habboon taas oo laga furay magaalada qardho dhallinyarada hal abuurkan soo hindisay ayaa sheegay inay tusaale u noqon doonto in dhallinyarada ay shaqo abuur nooc walba ah ay hindisi karaan taasoo bulshada ka caawinaysa faa'iidooyinka laga heli karo hal abuurka dhallinyarada maanta xaruntan jimicsi oo lagu magacdaray estgate fitnes ayaa waxaa ugu horrayntii ka hadlay mid ka mid a dhallinyaradii keenay hal abuurkan maxamuud ciise yuusuf ayaa sharaxaya ujeedka muhiimadda loo furay isagoona sheegay in baahi weyn ay dhallinyarada u qabeen xaruntaasi oo isugu jirta goobta jirdhiska iyo weliba cunooyinka la isticmaalo xilliga jirdhiska kadib oo dhallinyaradu ay ka heli karaan
waxaan filayaa magaaladu inta badan waa ka warhaysa xogta jiimka annaguna waxaanu jecleen haddaannu awoodno inaannu toddobaad ku keenno haddaannu keeni karno laakiin wakhtiga oo dheeraada awgii waa ka cududaaranayaa laakiin alxamdulilah caawa waxaynu joognaa daafurkiisa haddaan wax yar ka warbixiyo xarunta tan iyo jiimkan waan waxaan ku faraxsanahay xaruntan waa xaruntii nooca kan ah oo ugu horreysay deegaanadeenna puntland waxaana nasiib u yeelatay inaynu ka furno magaalada qardhow taasoo ka dhigan in maalinba maalinta ka dambaysa magaaladu ay ku soo kordhayaan sarfaysyo kala duwan jiimkan waa jiim fuul ah waa u dhammaystiran yahay qalab waxaan kaloo wakhti gelinnay inaannu keenno kooj jiimku inuu kooj helo laba waxyaaboodba waxay u tahay muhiim equipment maintenansiga qalabka meesha yaal maintenansigiisu inuu kooj joogo waa u muhiim ta labaad dadku inay helaan kooj tusiya workoutiska iyo sida loo shaqeeyo iyo sida qofku jirku u dhistana waa muhiim sidoo kale kulankan oo ay ka qaybgalayeen dhallinyaro iyo weliba mas-uuliyiin ayaa dhammaantood qiray in wakhtigii loo baahnaa la keenay magaalada qardho iyagoona ku nuxnuxsaday in sannadahan dambe ay soo bateen dhallinyarada sii kordhaya culayskooda jirka taasoo ka qayb noqonaysa caafimaad darro dhanka kalena dhallinyarada kula dardaarmay in shaqa abuurka dhallinyaradu ay sii kordhiyaan waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa maxamuud inuu gartay baahiyaha asaasiga ee dhallinyaradu ay leedahay oo runtii ay heli doonaan meel ay ku exercise gareeyaan waa rajeynaya waxa weye macallimiin aad u tababaran oo waxa weye yaqaan qalabkasi si loo isticmaali lahaa dadkana ku haga inay waxa weeye uu jiimkaanu yeelan doono
isagoo nin dhallinyaro ah oo ay magaalada joogaan ganacsata waaweyn buu wuxuu inoo hergeliyey ganacsi iyo faa'iido caafimaad iyo mid jirdhis oo isku jira runtii waxaan dhihi karaa baahi loo baahnaa ayay ahayd ayuu daboolo walaal maxamuud ganacsiyaasha aan aad u dhiirigeliyo runtii waxyaabaha cusub waxaan leeyahay aad ayaan kaaga mahadnaqaynaa baahi jirtay oo u baahnayn ayay ahayd imaanana isdiiwaangelintan caawa anaa uga hor bilaabaya waxaan rajaynayaa qofka ugu horeeya oo jiinka isticmaala isdiiwaangeliyana caawa inaan noqdo caawan bilaabaya insha allah haddii la yimaado waana horumar waxaan rajaynayaa dhalinyaradu intay meel fadhiistaan bal waxay dhahaan shaqo la'aan baa jirta laakiin shaqo la'aan ma jirto waxaan rabaa inaan dhiirigeliyo hal abuurka waa aqoon-yahanku magaalada ku soo kordhiyey waa hal abuur runtii bogaadi mudan nin dhallinyaraha oo hal abuur cusub iyo fikir cusub la yimid
ka wasaarad ahaan waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo maxamuud joyska iyo fursadda uu u furay dhallinyarada iyo guud ahaanba bulshada reer qardhood waxaan rabaa dhallinyarada inaan kula dardaarmo wakhtiguna iska kooban yahay fursaddan inaynu ka faa'iidaysanno insha allah tacaala laakiin waxaan qirayaa maxamuudin inoo hiiliyey magaalada inoo hiiliyey dhallinyarta qardhood u hiiliyey oo go'aansaday jiimkan in qardha la dhigo qardhana uu yaallo sidoo kale wuxuu inoogu hiiliyey jiim dhammaystir inaynu helno jiimkan oo runtii noqon doona mid haqabtiri doona baahiyaha dhallinyarada qardho ku nool waxaan isleeyahay waa adeeg soo daahay oo ahayd wakhti hore in la qabto oo runtii looga faa'iideeya dhallinyarada yuusuf maxamuud v o a boosaaso
mahadsanid yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintaasi ka soo diray magaalada boosaaso haatanna waxaad nala dhegaysataan heestan
naxariistanno allaha siiyo fanaanka cabdi tahliil warsame heesta onkood waxaan filayaa dhegeystayaal fara badan inay waayo waayo soo xusuusisay haatanna haddaan dib ugu noqonno warbixinadii aan idinku haynay barnaamijka dhallinyarada maanta ilaa iyo lix iyo toban koox oo ka kala socda kuliyadaha jaamacadda camuud ayaa tartan ciyaareed u socday muddo dhowr toddobaad ah loogu soo gebagabeeyey magaalada buurame iyadoo kooxihii kaalmaha hore ka galayna ay ku guulaysteen abaalmarino kala duwan tartankaasi markii uu dhammaaday ayaa waryaha v o e da magaalada boorame haashim sheekh cumar good waxa uu waraystay isuduwaha wasaaradda ciyaaraha iyo dhallinyarada ee gobolka owdal xasan siciid guuleed anigoo ah isduwaha isboortiga gobolka owdal xasan siciid guuleed run ahaantii waxaan warbixin ka bixinayaa koobkii jaamacadda camuud oo ka socday muddadan bishan aan hadda ku jiro dhowr iyo tobankeygii ka bilaabmay oo labaatan cisho socday oo isugu yimaadeen lix iyo toban kooxood oo jaamacadda ah ama lix iyo toban fakalt oo jaamacadda camuud ah kuna soo gabagabooday toddobiyo labaatankii bishan xaajdaar stadium oo ay guusha ku qaaday labadii kooxood ee isugu yimi oo fresh a iyo fresh f ahaa oo ay qaadeen koobkii kooxda ka socotay fresh f ay koobka ku guulaysteen
iskuduwe waa markii ugu horreysay ee kooxo intaa leeg oo ka socda kuliyadaha jaamacadda camuud loo qabto tartanka ba
haashim may maaha sanad kaste xilli ciyaaroodkooga way qabsadaan jaamacadaha ay ka mid yihiin camood eelo iyo kuwa kaleba way noo yimaadaan waxaan u qabanaa xilli ciyaareedkoogaan u qabanaa maaha markii ugu horreysay ee waa sanadkii inta aan joogay sanadkii saddexaad weeye intaan u qabannay ciyaaro marka jaamacaduhu mid walba gaarkeyga ayay ugu qabataa dhallinyarada ardayda ah ee ku jira jaamacaddaasi miya aad iyo aad haa jaamacad waliba gaarkayga u qabsataa oo timeka ay firaaqada u haysa ee inta ay dhallinyartu ku jiraan waxbarashada ayay qabtaan koobka ay u dhigayaan markaasaan annaguna u fulaynaa dhallinyarada kooxaha ciyaaraha ee ka mida ardayda jaamacadda camuud maadaama ay garoommadu yar yihiin halkay ciyaarahooga marka hore ku soo bilaabaan aad iyo aad baad umahadsan tahay waxay marka hore kusoo qabsadaan garoonkooga jaamacadda ay kusoo qabsadaan kabacdi marka ay ku soo kala xulaan waxa ay la yimaadaan garoonkan weyne santarka ah inta kuliyadood ee xulkaasi kusoo baxay ayay la yimaadaan
haddii aan ku weydiiyo ka wasaarad ahaan wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee somalilan gaar ahaan gobolka awdal maxaad ka caawisaan kooxaha ku ciyaaraya magaca jaamacadaha ay ka mid tahay kooxahan iminka u dambeeyey ee ku ciyaarayay magaca jaamacadda camuud ee ka koobnaa lix iyo tobanka waxaan ka caawinaa rafariyada garoonkaan ku caawinaa oo aan maaragtay ciyaaraha ugu qabanaa arbitradaan usoo xullaa oo arbitro arbitradii maaragtay gobolka wasaaradda isboortiga ayaan u geynaa sidii caalamkaan ugu qabanaa run ahaantii ciyaarahaas oo kale aad ku qabanaysaan garoonka weyn ee ku yaalla magaalada boorama ee xaaji daahir stadium siday bulshada u xiisaysaa marka ciyaaraha jaamacadaha iyo kuwa kalaba socdaan
bulshadu run ahaantii marka ay ciyaaro dhacayaan aad dadku intooda badani way xiiseeyaan wayna yimaadaan for example kuwa marka xulalka kale aan qabanayno ee gobolka aad bay u xiiseeyaan oo way yimaadaan jaamacadaha laftigoogana ardaydai jaamacadda dhiganaysay iyo intaa kale ee ama aanan balwada lahayn ama dee wakhtigooga inay la soo qaataan dhallinyarta doonaysa ayaa garoonka noogu yimaada oo daawada maadaama ay magaaladii boorama ballaaratay meelaha qaarkood waxaad ku arkaysaa iyadoo dhallinyarada ku ciyaarayso meelo bannaana ka wasaarad ahaan ma ka dalbateen in hareeraha magaalada iyo meelaha aanay dhallinyaradu ku haysan garoommo lagu ciyaaro in garoommo looga sameeyo aad iyo aad baad umahadsan tahay aashim waan u bandhignay specially waxaan u bandhignay dowladda hoose maayarkii horena waan u bandhignay maayarkanna waan u bandhignay waan u sheegnay in meelaha danta guud ah hal garoon oo dhallinyartani maadaama dhallinyartii aada u fara badatay aanu garoonkanna wada qaadi karayn in garoonna loo raadiyo runtii hawsheedana waan kula jiraa maayarka
ciyaaraha ay markaa kooxahani ku tartamayeen ma ciyaaraha kubadda cagta unba mise ciyaaraha kale ee kubadda gacanta iyo kuwo kalena ay ku jireen tartankooga runaantii jaamacadu waxay qabsadaan kubadda lugto kaliya qabsadaan ama futboolka taun baanan iyaga u qabanaa laakiin gobolku baaskuu leeyaho oo iminkan laftigeega waxaan maaragtay abaabulaynaa in aan inamadii baaskitka u qabanno koob ilaa lix kooxooda oo basketboola laakiin jaamacaduhu hadii jeeraal iyagu waxay saaraan fokoosinka futboolkay saaraan kaasumaan iyaga tartanada u qabanaa waxaad u qabataan degmooyinka kale ee gobolka oo tartan dhex maraa ma jiraa mase idiin qorshaysan tahay way noo qorshaysan tahay oo tartan waxaa jira tartanka degmooyinka la yidhaaho afarta degme ee gobolka uu ka kooban yahay ayaan kooxo sanadkii mar uga qabanaa way ku jirtaa imikadan bolosiga wasaaradda way ku jirtaa in tartan degmooyinka aan qabanno haddii rabbi qadaro
kaasi wuxuu ahaa iskuduwaha wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka awdal xasan siciid guuleed oo aanu ka wareysanaynay koobka ciyaaraha ee loo qabanayay kooxaha ka socday jaamacadda camuud oo lagu soo gebagabeeyey magaalada boorama haashim sheekh cumar good v o a boorama
mahadsanid haashim haatana waxaad ku soo dhowaataan xubinta cayaaraha waxaa inoo haya wariyaha v o e da khadar maxamed cakulle
tartanka horyaalka horyaalada kubadda cagta somalilan oo ka bilowday magaalada berbera ee xarunta gobolka saaxil saddex iyo labaatankii bishaynu ka soo gudubnay ee sannadkii dhammaaday ee laba kun koob iyo labaatan ayaa u gudbay wareegga siddeed dhammaadka iyadoo siddeed kooxood u soo gudbeen wareeggan agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha somalilan cabdirashiid caydiid yaasiin ayaan weydiiyey ilaa iyo iminka kooxaha siddeedda ah ee u soo gudbay wareegga siddeeddamaadka n haddaan ka xog waramo tartankii horyaalka horyaalada jamhuuriyadda somalilan ee kubadda cagta laba kun iyo koob iyo labaatan ee ka socday magaalada berbera ee bilaabmay saddex iyo labaatankii bisha waxa uu marayaa sideed dhammaadka waxaa isugu soo baxay saddex kooxood oo ka socda oo heer qaran ah magaalada hargeysa waa kooxda gooda ee hargeysa kooxda dowladda hoose ee hargeysa iyo kooxda wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga ee hargeysa waxaa soo raacaa kooxda dowladda hoose ee boorama kooxda dp wall ee berbera kooxda gaashaan ee burco kooxda gaashaan ee laascaanood iyo kooxda dowladda hoose ee ceergaabo sideeddaa kooxood ayaa ilaa hadda isugu soo baxay tartanka horyaalka kubadda cagta somalilan oo labadii maalmood ee ugu dambeeyey nasasho ahaa ayaa maanta la filayaa inay si rasmiya mar kale u bilowdaan ciyaaruhu waa kan mar kale agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha somalilan cabdirashiid caydiid yaasiin oo ka jawaabaya kooxaha galabta foodda istari doona
tartanku waxa uu bilaabmi doonaa haddii aan la idhaha lixda bisha isaragga labaad ee sideed dhammaadka iyadoo laba kooxood oo kastaa ay wada ciyaari doonaan ciyaarta ugu soo horreysa waxaa wada ciyaari doonaa kooxda dowladda hoose ee hargeysa iyo kooxda gaashaan ee burco oo la ciyaari doona lixda bisha ciyaarta ku xigto oo dhici doonta toddobada bisha january waxaa wada ciyaari doonaa kooxda goodir ee hargeysa iyo kooxda d b wall ee berbera sideedda bisha waxaa wada ciyaari doona kooxda dowladda hoose ee borama iyo kooxda dowladda hoose ee ceergaabo sagaalka bisha oo ciyaartii ugu dambeysay iyo sideed dhamaadka ah waxaa wada ciyaari doona kooxda waxool ama kooxda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga hargeysa iyo kooxda gaashaan ee laascaanood waxaa la nasan doonaa muddo laba cisho ah kadibna waxaa wada ciyaari doona afarta kooxood ee nasiibka u yeeshay in ay isugu soo haraan semifinalka ama afardhamaadka biidni illahi alkariim ilaa hadda waxa tartanka u socdaa sidii aan ugu talagalnay waxaa qabada ah oo naga hor yimid ma jiro tan iyo intii tartanka horyaalka horyaalada somalilan ee kubadda cagta uu ka bilowday magaalada berbera sannadkii hore bishii disembar waxaa si weyn isbeddel uga muuqdaa magaalada berbera iyadoo dadka halkaasi ku sugani ay u sheegeen v o a in magaaladu ay si weyn u camiran tahay islamarkaana taageerayaasha kooxaha kala duwan ee weli halkaasi ku sugani ay yihiin kuwa laga dareemaya magaalada sidoo kale tartankan oo laga daawanayo telefishanka ay dowladdu gacanta ku hayso ayaa saamayn xoogle ku leh marka la eega hadalhaynta bulshadu goobaha isugu yimaadaan iyo falanqaynta ciyaaraha adag ee kooxahani ay muujiyeen khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
aad ayuu mahadsan yahay khadar maxamuud cakulle iyo waxaad dhegeysanayseen xubintii cayaaraha haatanna waxaad nala dhegaysataan codadka allah u naxariistay saade cali warsame iyo fanaanka cabdi baadil heestan ay wadajirka u qaadayaan
si waxa uu ahaa allah u naxariistay fanaanada saada cali warsameex waxaa heestaa kula luuqaynayay fanaanka cabdi baadil iyada ayaana gabagabo u ahayd baahinteennii duhurnimo ee laanta af soomaaliga v o intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo